السلام على رسول الله وعلى آله وأصxaabiه أجمaعين bab baabkan wuxuu ku saabsan yahay fي xukm الmabiici qabla الqabض وbaعdah شhaygii la kala iibsaday intaan lala kala wareegin axkaamta uu leeyahay iyo haddii lala kala wareego axkaamta uu yeelanayo ee ka mas-uula inta aan lala kala wareegin marka lala kala wareeganaya ka mas-uula haddii uu baaba-o iyadoo weli aan lala kala wareegin xukunku muxuu noqonaya wuxuu ihi almabiicu shayga la kala iibsaday qabla qabdihi intaan lala kala wareegin min damaani lbaayici iibiyaha damaanadiisa ayuu ku jiraa isaga ayaa ka mas-uula waayo isaga ayaa weli maamulaya fain talifa hadduu baaba-o oo ku baaba-o biaafa musiibo iyo dhibaato ku dhacday infasakha albeycu iibkii wuu fasakhmayaa wa saqata wuu dhacayaa athamanu qiimihii ama lacagtii la kala siistayna way dhacaysaayo qofkii lagu yeelan maayo haddaan la kala qaadan haddii la kala qaatayna waa inuu soo celiyo oo lacagtiisii waxa weeyaan uu siiyo mar haddii shaygii uu baaba-ay masaladan waxay ku saabsan tahay shaygii la kala iibsaday qofkii iibsaday ama wakiilkiisu intaanu la wareegin waxaa mas-uulkaa qofkii iibiyey fa yanfasikhu lbeycu bitalafihi hadduu baaba-o tusaale ahaan uu gubtay ama waa la xaday amaba se daad baa qaaday iibka u fasakhmaya qofkiina lacagtii lagu yeelan maayo haddaanu bixin hadduu bixiyana waa in loo celiyo marka waxaa laga soo reebayaa zawaa'iduhu lmunfasila waxyaabaha shaygii la kala iibsaday kusoo biiray ee aan la xidhiidhsanayne ka go-an kuwaasi fii damaani lbaayic maaha shaygii intaan la kala guddooman damaanadiisa kuma jiraan waxaa iskale qofka mushtarigee iibsaday qofkan baayicii haynta uu hayaana waa ammaano gacantiisa ku jirta weeye fain talifa markuu leeyay wuxuu ujeedaa biaafa cid baabiisay ma jirto oo bani aadamo loo nisbaynaya taas way inoo socota laakiin aafa samaawiya buu ku baaba-ay iibkuu fasakhmayaa buuhi saqata hamanu waayo qofkani lacagta wuxuu ku bixinayay shaygaa in loo soo gacan geliyo shaygiina wuu baaba-ay mar haddii shayga uu baaba-ay caqdigii heshiiskii shayga iibkiisa lagu galay meesha uu ka baxay waxay la mid noqonaysaa labadii wax kala sariftay oo kala tegey intaan sarifkii lala kala wareegin siduu iibkii u burayo haddii xataa mar dambe la kala qaatay mid walba wixiisii loogu celinayo ayay tana la mid noqonaysaa walow abraa-u buu hi haddii uu ka beri yeelu ka daayo almushtari iibsaduhu can idamaani damaankii iyo mas-uuliyaddii hadduu ka daayo oo uu yidhaahdo shaygaad iga iibisay inta aanad igu soo wareejin damaanadiisii waan kaa daayey lam yabra damaanadaa ka beri noqon maayo iibiyihii fi ladhari qowlka shaaficiya raajix ah walam yatagayar ilxukmu xukumkiina isbedeli maayo marka walam yatagayar ilxukmu waa lita'kiidun oo hadalkaa hore lam yabra ayaa inagaga filan waxaanu shayga la kala iibsaday intaan lala kala wareegin waa fii damaani lbaayic mushtarigii baa ku yidhi damaanadda gebigeedaba waan kaa daayey ka deyntiisaasi shaqayn mayso likownihi ibraan camaa lam yajib waxaan weli aan waajibin ayuu ka daayey walibraahu camaa lam yajib laa yasixu qofka waxaan weli aan ku waajibin in laga daayaa mid ansaxaysa maaha waxay la mid tahay lacagtan ku amaahin doono waan kaa daayey hadduu amaahiyo lacagtaasi kama daysna marka uu amaahiyo kadib hadduu dha waan kaa daayey markaas bay ka dayn saxa ay noqonaysaa halkana waxa uu ka gelayaa masaa-isha ku saabsan shaygii la kala iibsaday haddii waxa weeyaan itilaaf ku dhaco oo uu baaba'o oo ay cidi baabiisay axkaamta ka dhalanaysa wa itilaafu lmushtari buu ihi iibsadaha baabiintiisu qabdun waa guddoomitaan in calima hadduu og yahay annahu lmabiicu waxaanuu baabiyey inuu yahay shaygii laga iibiyey shaygii intaan lala wareegin oo uu ku jiro gacanta iibiyaha ayaa qofkii iibsaday ayaa baabiyey raashin buu ahaay wuu cunay ama wuu gubay shaygii ama wuu jejebiye wuu burburiyey sababtu waxay doonaysaba ha noqoto mar hadduu og yahay shaygani kii laga iibiyey inuu yahay khalaad shaygii inuu la wareegay bay ka dhigantay waxba kuma lahaa qofkii ka iibiyey in calima ee annahu lmabiicu taasi waa shardi haddii aanu ogeyn inuu yahay kii laga iibiyey xukunku muxuu noqonayaa way soo socota ha ka degdegin waxay la mid tahay qofkii shayga laga dhacay ayaa shaygii laga dhacay laftiisii kii ka dhacay uu haysto ama kii ka xaday uu haysto ayuu baabiyey wax dambe uu ku leeyay qofkaa u raacaya ma jiro isagaa xoolihiisii baabiyey masalada waxaa laga soo reebayaa haddii shaygii laga iibiyey uu soo weeraray oo difaacii uu iska difaacayay uu ku dhintay tusaale ahaan dee wuxuu ahaa neef xoolaa awrbaa buu ahaa qooqan ama dibi buu ahaa intaanu la wareegin buu isaga laftiisii soo weeraray difaaci uu iska difaacayay buu ku dhintay dilistaa uu dilay guddoomitaan noqon mayso sidaa saxa ah waxaa kaloo la mida haddii waxaa la kala iibsado uu ahaa addoon muslima oo addoonkii muslimka uu ridoobo oo diintii uu ka baxo iyadoo weli qofkii iibiyey uu hayo ka ka iibsadayna marka horeba uu ahaa imaamka xaakimka ama naa'ibkiisii uu ahaa oo dabeetana xaakimkii ama ciddii hawshaa u xil saartay riddadaasi ay u disha addoonkii oo iibiyaha gacantiisa ku jira markaana dilistaasi noqon mayso guddoomitaan noqon mayso ka warama kii la kala iibsaday laftiisa hadduu qisaas ahaan u dilo mushtarigu sida daahirka waxa weeyaan bui rifca inay noqonayso kala aafati aafa samaawiya inuu ku baaba-ay oo iibkii baa fasakhmaya wa ilaa haddaanu ogeyn shaygan uu baabiiyey kii uu iibsaday inuu yahay fa qowlaani baa masalada ku sugan ka aklilmaaliki oo kal qowleynaysa labadii qowl oo kale ah ee fii aklilmaaliki ku sugnaa qofkii xoolaha lahaa cunistiisa طacaamahu raashinkiisii uu cuno almaqsuuba ee ahaa mid laga dhacay dayfan xaalo uu yahay marti labada qowle masalada ku sugan oo ah waxba loo raaci maayo qofkii dhacay mar hadduu isaguba xoolihiisii cunay iyo waa loo raacayaa labadaa laftooda ku jira haddii shaygii laga iibiyey uu baabiyey isagoon la wareegin oo aan garanayn oo qabdi bay noqonaysaa iyo qabdi noqon mayso labadaasaa ku jira labadan qowle haddaba mas'aladan uu ku xawilay keebaa asax ka ansaxi waxa weeye qofku xoolihiisii laga dhacay qofkii ka dhacay hadduu soo martay deetana xoolihiisii uu sooriye ahaan u siiyo qofkii waxba kuma laha isagaa wixiisii cunay ari buu ka dhacay tusaale ahaan arigiibuu deetana u tegay u bal arigayga ii soo celi bal horta caawa iska hooye buu ihi arigii wan ka mida buu habeenkii u qalay isagaa cunay wankii subaxii buu ihi arigaagii wan kuu celina waa kaasa tirso wan baa maqan buu ihi waa kaad xalay cuntay buuri waxba kuma laha mar hadduu isagu wixiisii cunay tanna waa sidaasoo kale oo alaabtii laga iibiyey yaanu garaninba inay alaabtiisii tahaye mar hadduu itlaafiyo uu baabiiyey inuu la wareegay bay ka dhigan tahay walmadhabu buu ihi anna itlaafa albaayici qofkii shayga iibiyey baabiintiisu ka talafihi bay la mid tahay iyadoo cidiba aanay baabiin aafo samaawiya inuu ku baaboo ayay la mid tahay xaaladda xukunka muxuu ahaa shayga oo lala kala wareegin haddii musiibo samada kaga timi iyo qallad kusoo dhacday ay baabiiso dee iibkii baa fasakmayey qofkii haddii lacagtii laga qaadayna waa in loo celiyo haddii kalena waxba laguma laha marka qofkii iibiyey hadduu baabiyana waa sidaas oo kale oo iibkii baa fasakmaya qofkiina waa in xoolihiisii laga siiyey loo celiyo haddaan weli markaa laga qaadinna waxba laguma waxba looma raaco لأن المبيiع مضmuن عaليه بالثمن فإdا أتلفه سقط الثمن waay ثاnigu wuxuu leeyay ma iibki faskmi maayo ee wuxuu la mid noqonayaa un qof xoole cid kale ay leedahay ku xadgudbay marka wuxuu la mid noqonayaa qof aan labadii wax kala iibsadayba aan ahayno oo baabiyey xaaladana xukunkeedu inoo soo socda walaa ظahر bu uri أنa إتلاaف الأجنبiي qofka aan labadooda midnaba aan ahayn baabiintiisu laa yafsaku iibkii fasakhi maayo oo xaalad saddexaadoo ama afraadoo qof aan labadii wax kala iibsaday aan ahayn ayaa shaygii oo weli gacanta ugu jiray iibiyihii baabiyo itlaafiye waa dhintay shaygii iibkii ma fasakhmayaa wuxuu leeya maya iibkii fasakhmi maayo oo halkan dee bedel buu yeelan karaa oo qofka inta laga magdhabo ayaa magdhowga shaygii la kala iibsaday meeshiisii la gelin karaa maxaa la yeelaya waa iibkii haddaanu fasakmin shaygii dhimaye bal yatakhayar wuxuu kala dooranaya almushtari iibiyuhu beyna an yujiiza iibka inuu sidaa ku daayo wa yuqarima alajnabiya kaa ajnabiga ee baayici aan ahayne shayga baabiye uu ka magdhowdo shayga aw yafsaka ama inuu fasakho iibkii fayuqarima albaayicu oo baayicu uu magdhow ka qaato alajnabiya markaa qofaa labadoodii aana shayga hadduu baabiyo horta iibkii markiiba iska fasakhmi maayo qofkii shayga iibsaday weli aan lagu soo wareejin baa kala dooranaya inuu iibka sidiisa u daayo qofkaa xooli uu iibsaday gacantiisa aan soo gelin baabiyeyna magdhowgii u raaco kii baayic ahaa aan waxba ugu noqon iyo inuu iibkii fasakho oo isagu dee thamankii wixii uu ku iibsaday uu qaato halkaa uu ka baxo oo uu isu daayo kii shayga ka iibiyey iyo kan baabiyey uu isu daayo oo kii shayga ka iibiyey asal ahaan lahaa kan baabiyey uu ka magdhowdo labadaasiba waa u furan yihin waay sababta tan dambe ay ugu banaantayna waxa wey waa lifawaati alcayni almaqsuuda shay uu qasdiyey buu iibsaday shaygiina isagoon weli gacantiisa soo gelin ayuu dhintay waxaa laga soo reebayaa mas'aladan qofkaa baabiiyey haddii kaafir xarbiya ama ka baabiiyey xaq qisaaseed oo ku lahaa qofkaa inuu u dilay markaa xukumku waa isbedelayaayo aafa samaawiya inay baabiisay bay la mid noqonaysaa oo iibkii wuu fasakhmayaa qofkii iibsadayna xoolihiisa ayuu yeelanaya waxaa la mida haddii shayga la kala iibsadayba uu murtad yahay si masalada noo soo martay ama uu yahay taariku salaa oo qatalahu ajnabiyun iibkii baa fasakhmaya qofkuna lacagtiisi buu yeelanaya halkaa markuu dhameeyey xaalku siduu noqonayo haddii shaygii la kala iibsaday isagoo iibiyaha gacanta ugu jira aafa samaawiya uu ku baabao haddii qofkii iibsadayba uu baabiiyo haddii iibiyihii uu baabiiyo haddii qof kaloo labado midnaba aan ahayn uu baabiiyo xaalad kaloo halkan ka gelaya xaaladda kale waxa weeye shaygii ma dhiman shaygii la kala iibsaday weli aan lala kala wareegin laakinahu tacayab saata iin buu yeesha iinta yaa loo raacaya walow tacayaba buu yihi hadduu iin yeesho qabla alqabdi intaanu shaygii guddooman oo faradiyahu intiisa isagoo le raalli uu ku noqdo akhada wuu qaadanayaa bikuli thamani lacagtii lagu heshiiyey oo dhan inuu bixiyaabuu ku qaadanaya wuxuu leeyahay shaygii iyadoo weli aanu gacanta iibsadaha soo gelin ayuu iin iyo ceeb ayuu yeeshay cid markaa dee iintaa u yeeshay ma jirta aafa samaawiya dhibaato samada kaga timi oo ilaahay u qadaray ayuu ku yeeshay waxaa la odhanayaa raalli ma ku tahay inaad iintaa isagoo le qaadato hadduu saa raalli ku noqdo saas ku qaadanaya weliba lacagtii shayga laga siiyey lagu heshiiyey dhammaanteed inuu bixiyaabuu ku qaadanaya mar hadduu isagoo ceebtiisa le raalli ku noqday ma odhan karo war shayga hala qiimeeye oo inta ceebtu ay ka jartay qiimihiisii lacagtii aan ku iibsaday ha laga jara ma odhan karo waa inuu sidiisaa ku qaato walow cayabahu buu yidhi hadduu shayga iinta u yeelay almushtari iibsaduhu falaa khiyaara wax khiyaaroo uu leeyahay ma jirto oo u leeyahy inuu iibkii fasakho iyo inuu iibkii sidiisa u daayo shaygii dee isagaaba iinta u yeelay oo ficilkiisa iintu ku xaasishay bal ma celin karo shaygii oo intaa isagu u yeelay sababteed kuma celin karo ceebaha kale intaa ka dambeeyana bas ceebaha kale intaa ka horeeyey laftoodana kuma celin karo waayo intan isagu u yeelay waa ceeb xaaditha wey waa ceeb cusub oo shaygii kusoo darisay aw ilajnabiyu ama shayga waxaa inta u yeelay qof aan baayiciin ahayn mushtarigiin aan ahayn falkhiyaaru baa lahu mushtariga u sugan sidii markuu dhintaba khiyaar ugu sugnaa oo muxuu kala dooranayaa wuxuu kala dooranayaa inuu shaygii waxa weeye inuu iibkii sidiisa u daayo kaa ajnabigee shaygii ceebta u yaala u yeelay ceebtaa magdhowgeeda uu ka qaato iyo in uu iibkiiba fasakho oo u kala baxo qofkii ka iibiyey iyo kan kale soo dhex gale inta u yeelay fa in ajaaza haddaba hadduu iibkii xaaladan sidaa ku ogolaado gharima alajnabiyu kaa aan iibiyihii ahayn iibsadihiina aan ahayn baa magdhabaya oo bixinaya alarsha yacnaa nuqsaanta qiimaha shayga ceebtu ay ku keentay liannahu ljaani waa isaga ah ka jinaayadan iyo dhibaatadan shayga u geystay walow cay taasina waa bilaa khilaaf walow cayabahu lbaayicu waa xaalad saddexaad shaygii waxaa inta u yeelay ma xaalad afraad ta hore aafa samaawiya ceebta u yeeshay ta labaadna mushtariga ta saddexaadna ajnabiyun ta afraadna baayici baa u yeelay walow cayabahu hadduu shaygii intiiyo ceebta u yeelo oo u geysta albaayicu iibiyuhu falmadhabu khilaaf markaa xagga riwaayada ku saabsan baa masalada ku jire sida raajixaah waa hubuutlkhiyaari waa mushtarigii inuu ikhtiyaar leeyahay la taqriimi laa hubuuti taqriim laakiin magdhow ma sugmayo isagu marka qofkii shayga kaa ibiyeyba isagoo weli isagu haya ayaa iin iyo ceeb cusub u yeelay oo ka dambeysay markaa caqdigii iyo heshiiskii iibka in qofkii markaa shayga iibsaday uu khiyaar yeelana iyadu waa bilaa khilaaf wa hubuut اlkhiyaar laa khilaafa fiih lianna ficila albaayici waa laba midkood qofkii shayga iibiyey ficilka xune uu ku sameeyey laba midkood buu noqonay inuu aafa samaawiya lamid noqdo ama inuu ficil ajnabi noqdo labadubana waa muhbit lilkhiyaari qaطcan labaduna khiyaarka way sugayaan bilaa khilaaf waxa khilaafku uu ku jiraa waa maxay khiyaar waa u leeyahy inuu iibkii ka noqdo xoolihiisii uu qaato iyo inuu iibkii sidaa u daayo shaygii sidaa uu ku qaato laakiin taqriim ceebtii baayicu shayga u yeelay in loo magdhabo xaq miyuu u leeyahy iyada khilaaf baa ku jira madhabkuna waxa weeye annahu laa yahbutu ataqriim ma odhan karo shaygii saasaan ku qaato iibkii sidiisaan u daayey ceebta aad u yeeshay ii magdhow ma odhan karo maxay taasi ku binaysan tahay binaءa عalى أna tacyiib اlbaayici kalaafaةi الsamaawiya waa in ceebeynta baayicu iyo inuu yeelistiisu aafa samaawiya inay lamid tahay aafa samaawiyana iibka in la fasakho mooyaane in magdhow la qaataa may ansaxahayn sidan u dhigay musanifku raxima الlahu taعalى waxaad moodaa labada masalaba inuu leeyahy khilaaf baa ku jira khiyaarka iyo taqriimka saynu sheegnayna inuu khiyaar leeyahay oo iibkii uu ka noqon karo khilaaf kuma jiro khilaafku wuxuu ku jiraa iibkii hadduu daayo ma odhan karaa baayicow ii magdhow iintanaad shayga u yeeshay maya ma odhan karo weeye madhabku marka waxay ahayd inuu masalada sansan ka duwan uu ka dhigo u idhaahdo walow cayabahu lbaayicu habata alkhiyaaru horta ile taas waa bilaa khilaaf haddii kii shayga ka iibiyey uu iinta u yeelo qofkii iibsaday wuxuu u door lahaanayaa inuu iibkii fasakho iyo inuu daayo lataqriimu cala lmadhabi markaa uu ku xigsiiyo laakiin magdhow yeelan maayo cala lmadhabi sida raajixa khilaafka xagga riwaayadda raajixka ah walaa yasixu ansixi maayo buu yihi axkaamtii markaa qabdiga wax kamida waa halkan kaga sii hadlaya wuxu uhi walaa yasixu ansixi maayo bayculmabiici shaygii la kala iibsaday in la iibiyo mushtariga uu iibiyo qabla qabdi inta aanu la wareegin ee aanu guddooman arrinta marka halkanuu kaga hadlaya waxa weeye shay baa la kala iibsaday weli gacantii iibsadaha ma soo gelin iibsadihii ma iibin karaa isagoo ku jira gacanta iibiya wuxuu leeyay ma iibin karo nas iyo cilo labadaba waa loo haya cilada haddaynu hormarino shuruudda iibka waxaa ka mid ah alqudra cala tasliim qofkan shayga iibinaya inuu awood u leeyahy inuu ku wareejiyo cidda uu ka iibiyey halkana shaygiiba gacan isaga uguma jiro qofkii ka iibiyey baa weli haya maxaa maydhaya haddii qofkii ka iibiyey uu dafiro inay maxkamad isla galaan iyo howlo kale ay noqoto ama uu idhaaba shaygii markaa waa waa dhintay oo iibkii uu fasakhmo lacagtaadi ubaad leeday qofkii uu ka iibiyey siduu odhanaya naska ku soo aroorina waa xadiidka xakiim ibnu xizaam imaamu axmed uu wariyey rasuulku wuxu uhi alayh الsalatu slam ida ishtarayta shayئa falaa tabicu xataa taqbidahu shay haddaad iibsato ha iibinin ilaa aada guddoomayso gacantaada u soo gelay waxaa la diidayaa shaygoon gacantaada soo gelin inaad iibiso deetana shaygii uu ku soo gaari waayo kadibna dee qofkii aad wax ka iibisay aada isqabsataan oo aada murantaan waxaa la mida xadiidka cabdillaahi bni cumar saxiixeynka ku yaala isagu طacaamka iyo raashinkuu si gaara ugu saabsan yahi oo wuxu uhi rasuulku man ibtaaca طacaama falaa yabiicu xataa yaqbidahu xataa yastawfiyahu qofka raashin iibsadaa raashinku iibsada yaanu sii iibinin ilaa uu la wareegayo isagu qofkii ka iibiye gacantiisa uu ka baxayo oo isaga uu gacanta usoo gelayo walihaada raashinka isaga fuqahadu way isku waafaqeen inaan la iibin karin ilaa qofkii laga iibsaday lagala wareegayo waxyaabaha kale markaa shaaficiyadu way uga qiyaas qaateen cumuumka xadiidka xakiim ibnu xisaamna way deliishadeen oo ida ishtarayta shay-an shay-antu waa nakira fi siyaaqi shar cumuum bay markaa faa'iideynaysaa raashin ha noqdo ama wax kale ha noqdo falaa tabicu xataa taqbidahu ha iibinin ilaa aada guddoomayso aada la wareegayso waxaana ayidaya cabdulaahi ibnu cabaas wuxuu yihi waaxsibu kula shayi milahu waxaan u malaynayaa raashinin buu rasuulku sheegay calayh isalaatu wasalaam shay kastoo la kala iibsaday u raashinkaa lamidi haddaad guri iibsato adoon weli kala wareegin qofkii kaa iibiyey ma iibin kartid haddaad gaari iibsato qofkii kaa iibiyey adoon weli kala wareegin ma iibin kartid raashinka waa la mid alaabooyinkii kalena waa la mid waa maxay markaa sababtu daliilkii garanaya sababtu waa maxay maxaa loo diiday arrinkaas laba sababoodba fuqahadu way sheegaan sababta kood waxay ta waa lidacfi lmilki waayo lahaanshahaagi weli ma dhamaystirna shaygii aada iibsatid oo iibkiisa heshiis aad ku geshid laakiin weli gacantaada mu soo gelin marka lahaanshahaagibaa weli nuqsaani ku jirta waana sida akharuuna al akharuuna ay ku sababeeyeen ay ku cileeyeen waxaa kaloo la yihi tawaali damaaneyn baa arrintan ka dhalanaya in shay qura laba damaanadood ay iskaga daba tagaan oo shaygii intaan lala wareegin yaa damaanadiisa uu ku jiraa iibiyihii soo maaha iibsadihii baa haddana iibiyey isagoo weli aan la wareegin marka mushtariga cusub loo eego damaanadii shaygu yay yay saaranta mushtarigii hore markaa baayicii hore ayuu damaanadiisa ku jiraa baayica labaadoo mushtarigii hore ayuu haddana damaanadiisa gelayaa tawaali damaaneyn lama ogola shay qura laba damaan inay iskaga daba tagaan saasay cilada ku sheegay labada markaa tacliilna axkaam kala duwan baa ka dhalanaysa sida aynu insha allahu tacala arki doono wal ansaxu buu ihi sidaa saxaay ana baycahu iibintiisa shaygii aan lala kala wareegin uu ka iibiye lilbaayici iibiyihii ka gayrihi inuu cid kale ka iibiyaabay lamid tahy oo shaygii garanay qofkii kaa iibiyey cid aanayn kama iibin kartid waayo gacanta kuguma jiro qofkii kaa iibiyey isaguba haye gacanta ugu jiray laftiisima ka iibin karta asaxu waxa weeye maya sababtu markaa aanad uga iibin karin waa maxay ila isagaaba haystabe tawaali damaanin halkan ka dhalan maaye waxay leeyihin waa licumuum alxadiid nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi ida ishtarayta shayan falaa tabicu xataa taqbidu miyaad kala wareegtay qofkan aad guddoonto gacantaada uu soo galay waa maya mar haddaanad guddoomin kii marka hore kaa iibiyey mid kala toona kama iibin kartid haanigu wuxuu leeyahay maye waa way bannaan tahay waxaa loo diidayaa shaygii inaad iibiso adoon weli la wareegin tawaali damaaneyn baa loo diidaya laba damaanoodoo iska daba tegayaana halkan ma jiraan qofkii markii horeba damaanadiisa uu ku jiray haddii aad waxa weeyaan aad ka iibiso dee isaga damaanadiisi uu ka baxayoo inta aanad ku wareejin aduu damaankaaga gelaya adaa mas-uuliyadiisii leh waay maxalulkhilaafkuna waa haddii lacagtii marka hore lagaa siiyey mid ka duwan aad aada shay ku iibinayso oo dirham baa lagaaga iibiyey dinaar haddaad ku iibinayso ama ziyaado dheeraad baad ku dartay intii lagaa siiyey ad ziyaado ku dartay ama intii lagaa siiyey baad wax ka dhintay amabase tafaawutu sifa ayaa dhacday shayga sifadiisii baa labada xaalood kala duwan laakiin qofkii shayga kaa iibiyey oo weli aan kugu soo wareejin lacagtii aad ka siisatay lafteedii oo aan waxba lagu darin waxna aan laga dhimin shaygiina sifadiisu aanay isbedelin haddii aad ka iibiso iyadu dhibaato ma leh waayo bayc maaha iyadu iib maaha waa ka celinun gaadhibaad tusaale ahaan nin toban kun oo dollar kaasi gaarhigii isagoo weli aan kugu soo wareejin baad tidhi tobankii kun laftooda iga siiso min gayri tagayuri jinsin walaa ziyaadatin walaa naqsin walaa tabaduli sifatin taasi dee iib maahae maxay ka dhigantay anigo gaarhigii iga celiyo cesho oo tobankaygii kun isii iqaala la idhaahda iqaaladuna bayc maaha marka xaaladaasoo kale waa laga soo reebaya walaa saxu buu ihi ana alijaarata kiraynta shaygii la kala iibsaday lala kala wareegin la kireeyo iyo warahna rahmitaanka la rahmo iyo walhibata in cid loo hibeeya kal bayci waa sida iibkoo kale oo in la iibiyaa sidaanay u banaanayn ayaa in la kireeyo iyadoo weli aan lala wareegin ama rahan loo dhigo ama cid loo hibeeyaana aanay banaanayn waayo waa lidacfi lmilki o lahaanshahaagii weli ma dhammaystirmin waxaanad si buuraa u yeelan inaad kirayso de waa tasaruf oo ma ansaxayo inaad rahantaana waa la mid inaad hibaysaana waa la mid wa ana alictaaqa buu ihi wal asaxu ana alictaaqa xoreynta la xoreeya addoonkii la kala iibsaday weli aan lala kala wareegin bikhilaafihi ay bikhilaafi lbayci iibka isagu uu ka duwan yihi oo addoonkii aada iibsatay adoon weli iibiyii kala wareegin waad xoreyn karta weyaan macna xataa haddaanad weli lacagtiisii bixinoo qofkii kaa iibiyey uu xaq u leeyay inuu haysto uu idhaahdo ilaa ad lacagtii bixiso ku siin maayo oo amankaa xaal ahaa midaan amaha ahayn manaad bixin weli xaqulxabsi buu leeyay saynu arki doono xataa hadday xaaladdu sidaa tahay addoonka isaga waad xoreyn kartaa waayo wa liquwati alcidqi wa dacfi xaqi lxabsi xoreyntu aad bay u xoog badantao shareecadu aad bay u dhiiri gelisay addoomaha in la xoreeyo marka iyadaa ka xoog badanba qofkii shayga iibiyey intaan lacagtii la siin inuu shaygii xidhan karo u haysan karo iyadaa ka xoog badan ibnulmundir isagu masalada ijmaac baaba kusoo naqilayba sida damiiri najmulwahaajka uu ku soo raray inay xoreyntu iibka ay ka duwan tahay waxaa laga soo reebaya xoreynta lafteeda maa low actaqu calaa maal haddii xoreyntaa uu xoolo dhaafsado inahu laa yasixu yanaa ma ansaxayo xoreyntaasi ma ma ansaxayso ama in actaqow can kafaarati gayrihi kafaaro cid kale lagu lahoon isaga ahayn daraaddeed buu addoonkii u xoreeyey xoreyntaasi ma ansaxayso waayo ta hore hadduu xoolo dhaafsado de waa beyc xukunkii iibka yeelanaysa ta dambena maxay noqonaysaa qofka uu kafaar ahaan uga xoreeyey inuu addoonka u hibeeyey bay lamidta hibaduna waa ti iibka la xukuma iyadoo lama ogolayn wathamanu buu yidhi halkaa wuxuu kaga soo hadlay shaygii la kala iibsaday oo dee heshiiska iibka labaa ku jira athaman waa lacagti iyo almuthamanu iyo shaygii lacagta laga dhiibaye laga bixinayay waa haddii lacag iyo alaab la isdhaafsanayo haddii kale keebaa xukumkii hamanka yeelanaya keebaa xukmu lmuthaman yeelanaya hadii laba alaabood laisku bedelo gaari iyo gaari ama dhul iyo dhul baa laisku bedelay midna lacag maaha ka ay ba'du gasho marba ka marka la wada hadlayo ba'da la geliyo ayaa waxaa ishtaraytu bikada la idhaahdo ama bictukahu bikada kaas ayaa xukumkii hamanka yeelanaya hamanku ama lacagta shayga la siistay laba midkoodba u noqon karaa axkaamtuna way ku kala duwanaanaysaa wuxuu noqon karaa hamanu fi dimma lacag qofka dumadiisa saaran hadda uu amaaday maaha amaah lama gaadhin taas waa masalo kale say dumadiisa u saarantay nin baad u timi waxaa tidhi gurigaaga toban kun iga sii tobanka kunma toban aad cayintaba oo tihi tobankan maya waa toban halkee yaalla toban adiga dumadaada saaran weeye kaa maxaa la idhaahdaa hamanu fi dima baa la dhaha axkaam buu leeyahy ka labaadna waa athamanu lmucayanu oo lacagtii uu lahaa shayga iga siiba mucayamo waa tan buuri tobankan kun iga sii labadaasna way kale axkaam duwan yihiin athamanu lmucayan iyo athamanu fi dima u fiirsa haddaba wathamanu buuri lacagta shayga la siistay ee almucayanu ee mid la cayimo la yihi taas kalmabiici bay lamid tahay axkaamtii shaygii la kala iibsaday ayay iyaduna yeelanaysaa oo waxay kala axkaam tahay fii jamiici maa mara axkaamtaa ina soo martay oo dhan oo hamankaa mucayankaa lama sii iibin karo oo qofkii shayga iibiyey intaanu hamankii guddooman hamankaa ma iibin karo uma kirayn karo uma rahmi karo oo cid uma hibeyn karo hadduu addoon ahaa iyada waa laga soo reebo u xorayn karaa marka waa kalmabiic licumuumi nahyi rasuulku calayh salatu salaam wuxuu yihi ida ishtarayta shay-an falaa tabicu xataa taqbidahu shay haddaad iibsato ha iibin ilaa aada guddoomayso shayga la iibsadayna wuxuu noqon karaa alaabtii waxaa kaloo noqon karaa lacagtii cayinayd ee lagu iibsaday labadaba uu noqon karaa falaa yabiicuhu iibin maayo albaayicu iibiyihi qabla qabdihi iibsadaha inta aanu ka guddoomin yacnaa ma iibin karo waayo dee labadii cilaba alaabtu say u leedahay lacagtuna way u leedahay labada cilo maxay ahaayeen inuu milkigiiyo lahaanshii naaqis yahay intaana weli shayga guddoomin alaabta iyo lacagtu taa waa ka simanyihin iyo dee tawaali damaaneyn in shaygii laba damaan ay iskaga daba tagaan labadaa cilaba waa ku jiraan alaabta lacagtana saasoo kale waa ku jiraan markaa tusaalahaan boqol doolar oo cayiman ayaa alaab lagaa siistay boqolkii doolar weli laguguma soo wareeji boqolkaa doolar ma sarifi kartaa oo qof ma ka sarifan kartaa oo lacag kale ma kaga bedelan kartaa waa maya waayo weli maad guddoomin si dhamaystiran umaad yeelan gacantaada kuma jirto oo qofkii alaabta kaa siistay oo weli haya ayaa mas-uuliyaddeeda leh markaa mas-uuliyad labaad oo adigu aada qaaddo kaad ka ibisay aada u qaaddo ma soconayso walahu buu yidhi waxa u bannaan qofkii baycu maalihi xoolihiisa inuu iibiyo amaanatan xaalo maalkiisaasi uu yahay ammaano fi yaddi gayri cid kale gacanta ugu jirta marka maa maa lahu iyo maalihi labadaba waa loo akrin karaa labadabana musanifku u dabdiyey fatxi laam maa lahu oo maa shayga lahu isaga u sugan amaanatan xaalo uu yahay fi yaddi gayri maalihiina waa la odhan karaa wala waxaa u sugan baycu maalihi mudaaf ileyhi laga dhigo maalkiisa inuu iibiyo amaanatan xaalo u yahay maalkiisaasi amaano fi yaddi gayri cidaan isagaan gacanta ugu jirta hadda waxaynu ka soo hadlaynay shay la kala iibsado weli aan la kala guddoomin soo maha kali shay la kala iibsaday maaha waa xoolo adigu aada leeday lakiin xoolahaasi gacantaada kuma jiraane cid kalea gacanta ku haysa waxay ciddaa kale gacanta ugu haysaana ammaan ahaan bay gacanta ugu haysaa maaha inay rahan u haysato iyo waxyaaba lamida ammaan ahaan bay gacanta ugu haysato wuu tusaale wuxuu ihi kawadiicatin weeye waa sida alaabtii aada ammaan ahaan cid ugu dhiibatay waad iibin kartaa waayo dee qofkiina weli dafiraad mu cadaysan uu kuleeyay waxba iima dhiiban tasarufkeeda adiga ayaa iska leh wa mushtarakin iyo shay la wada leeyahay qeybtaada waad iibin kartaa ka kula lihina iibkaa kaama hor istaagi karo waxaagii baad iibisee isaga wixiisii maad iibin wa qiraadin iyo xoolihii mudaarabada lagu galay ee fiyadi lcaamili ku jira wayaan macanuhu lacagtaadii oo kaasha baad u dhiibtay qof waxaad tiri inoogu shaqee macaashkuna waa inoo kala badh waayo alaab buu tusaale ahaan uu ka dhigay alaabtaa ma iibin kartaa iyadoo caamilkiiyo kii ku shaqeynaya u hayo ha waad iibin kartaa waayo xoolaha adiga ayaa iskale xoolaha isagu ma laha wa marhuunin wa ka marhuunin waa sida shay la rahmay bacda nfikaakihi laakiin markii rahankii uu ka furmay dabadeed oo rahankii siduu kaga furmay dee rahanka wuxuu kaga furmi karaa dee intuu u rahmanaa baad bixisa markaa ma rahmanade laakiin weli waxaan kugu soo celin oo gacanta ku haya kii rahanka u haystay waad iibin karta ammaan ahaanunbu hadda u hayaaye rahan ahaan uma hayo ama isagiibaa ili rahanka caqdiga la dhaahdaa xagga murtayinka rahan qaataha marka laga eego waa jaa-is oo markuu doonu faskin kara wuxuu odhan karaa waar iska qaado shaygaagan heshiiskii rahanka waan fasakhay deyntaydina waan kaa sugayaa buu odhan karaa marka mar hadduu sidaa idhaahdo dee shaygii ma rahmana weli isagoo hayo oo aan kugu soo wareejin baad markaa iibin karta wa mawruuhi wa ka mawruuhi waa sida shay la kala dhaxlay oo qofkani wuu dhaxlay laakiin weli laguma soo wareejin oo gacantiisa ma soo gelin wuu iibin karaa wa baaqin waa wa ka baaqin sida shay baaqi ku ah fii yaddi weliyihi kii mas-uulka kaa gacantiisa bacda rushdihi markuu qaangaadhay kadib xoolaaba ina yarbaad haydo xoolaaba cid mas-uulkaabaa kuu haysay waad qaangaadhay raashidan adigoo ah mid xoolihiisa maamulan karaya qofkaasi markaa xoolihii dee adda mas-uulkamaha ammaan ahaan buu kugu haya marka adon weli kala soo wareegin waad iibin kartaa wakadaa saasoo kale waxaa ah caariyatun waxa weeyaan xoolaha toobalcaaro u bixisay wa ma'khuudun iyo mid la qaatay maal la qaatay oo bisawmin bisababi sawmin gorgorin awgeed baa loo qaatay macanaa gorgortankii iibka weli in lagu jiro awgeed ayaa loo qaatay waaya oo qof baa ku ihi shay iga iibi shayga waxaa tidhi boqol baan siinaya waar boqolka ka daayo waa wax iga daa baa tidhi idinkoon weli isla meel dhigin amankii oo iibkiina weli aanu dhicin ni bal hortaan soo eega caawa kitaabka balaan soo yaro tasafuxa oo safxado maran oo cad iyo waxaas inuu leeyahy balaan iska soo eego qofkaasuu gacantiisa ku jiraa soo maaha shayga iska soo eegayay ee xaaladda gorgortanka ku jiray isagana waad iibin kartaa sababtaad u iibin kartaa waa maxay de shaygii lahaanshahaagu u dhamaystiran yihi oo qofkan hayee gacantiisa ku jiraa ammaan ahaanbuu kugu hayaa waa talabaade alqudratu cala tasliimi baa jirto awood baad u leedahay shaygaa qofkii intaad ka soo qaado kii aad ka iibisay inaad ku wareejiso oo qofkani dee xaq uu leeyahay shayga uma haysto oo mid kaa iibiyey maaha oo lacagtii aad ku heshiiseen weli aanad bixin mid uu rahman yahay oo weli rahanka uu shaqaynayana maaha waayo waxaa la mida maqsuubun yaqdiru cala intizaaci shayga waa lagaa dhacayba qofkii kaa dhacay baa haysta laakiin waxaad awood u leedahay inaad qofkaa shayga aad ka qaado ayaad awood u leedahay haba haysto oo dhacbaa ku maqnaadee kaana waad iibin kartaa laakiin shardiga u fiirso yaqdiru cala intizaaci shardigaasaa lagu iibin karaa hadaanu shardigaasi jirin lama iibin karo waxaa la mida almarduudu bicaybin maa rajaca ileyh bifaskin bifaski caqdin shay kasta oo heshiis aad ku gashay oo la fasakhay sababtii kuugu soo noqday tusaalahaan shaygii waad iibisay qofkii aad ka iibisay baa ceeb ku arkay wuxuu ku uhi shaygu iin buu leeya waan soo sidaaye la soco oo iibkii waan waan fasakhay waad iibin kartaa waayo dee heshiiskii iibka ee idinku dhex maray waa kan meesha ka baxay hadda ammaan ahaan unbuu haya markaa isagana waad iibin kartaa waxaa la mida rasu maali salami almafsuuq in baad lacag u qadintay oo alaabtiina muddo uu ku keenaa baad u qabatay shaygii baa la waayeyba alaabtii baa la waayeyba maxaad xaq u yeelanaysaa heshiiskaa iibka inaad fasakdo ayaad xaq u yeelanaysaa mar haddii alaabtii la waayey haddaad fasakdo wixii aad qadintay heshiis iib iyo kuwa kale la midka waad ku geli kartaa waayo heshiiskii uu kaaga maqnaaye ka kale uu daraaddii gacanta ugu jiray waa kan meesha ka baxay ammaan ahaan unbuu shaygaagi waxa weyaan u hayaa waay waxaa la mid a almabiic aladii rajaca ileyhi biiflaasi lmushtari shaygu aad iibisay lacagtii muddaa loo qabtay qofkii iibsada ahaabaa kacay oo caydhoobay shaygaagii baad xaq u leedahay inaad la noqoto mar haddii shayga laftiisa uu nool yahay marka xaaladaasoo kalena weli isagu gacantaa kuba hayabe waad iibin kartaa walaa yasixu ansixi maayo buu ihi baycu lmuslami fii shaygii cidda iibinaysa lacagtiisa loo qadimay ee laga sugayey iibintiisu ma ansaxayso wala lictiyaadu canhu in wax kale laga ciwad qaato laga bedel qaataana iyaduna ansixi mayso baycu salamku wax kale maaha inagana waa dayn maqluubahun walihaada cabdullahi bn cabaas wuxuu hoosgeeyey aayat dayn fi suurati baqara uu baycu salamka u daliishaday deynta waxaynu naqaanaa qofku inuu alaab iibsado oo lacagteeda lagu yeesho taasaynu naqaanaa xagga kale inu rog qofkani alaab buu iibiyey lacagtii buu qaatay alaabtiibaa isaga dayn ahaan ugu maqan oo lacagtii baa loo qadimay alaabtiina waa loo mudeeyo waa laga sugaya had iyo jeer alaabta sidaa lagu kala iibsadana alaab mucayana maaha baycu salam cinda shaaficiya laa yasixu bimucayanin shay cayiman oo ah kan kuma ansaxayo wuxuu ku ansaxa shay mawsuufa waxaan lacagtan kugu qadimay inaad igaga iibiso gaadhi sifada iyo sifada iyo sifada iyo sifadaa leh lacagta baad u qadintay gaadhigana uu ku maqanyay gaadhiga ma iibin kartaa maya ma iibin karti waayo dee weli gacantaada mabuu soo gelinba baycina weli muu istiqraarinoo si dhamaystiran umuu sugminoo wuxuu u bandhigan yahay weli fasakh oo haddii noocii gaadhigii sifaadkaa lahaa laba waayaba dee qofkii iibsado lacagtiisa qadimo wuxuu xaq u yeelan inu haahdo iibka waan ka noqday lacagteeda iisoo celi marka haddii uu iibiyo markaa de muran dambe ayaa ka dhalanaya wuxuu yihi in laga bedel qaataana ma banaana oo shaygii baycu salam aad ku iibsatay oo weli aan gacantaada soo gelin inaad qof kale oo saddexaad tidhaa waxaa igu bedel iyaduna ma banaana wax oo dhamina waa qabla qabdihi waa intaan la guddooman ka hor ayaan arrimahan la ogolayn waayo licumuumi nahyi can bayci maa lam yaqbil shayga waad iibsatee miyaad guddoontay waa maya nebigu calayhi salaatu wasalaam uu diiday qofku inuu iibiyo shay weli aanu guddooman oo gacantiisa aan soo gelin waljadiidu buu yihi madhabka jadiidkaahi waa jawaasul istibdaali waa in laga bedel qaadan karo can ihamani lacagtii lacagtee baa laga bedel qaadan karaa lacagtu waa laba sayn hore usoo sheegay mucayan iyo fi dimbi hadday mucayan tahay lagama bedel qaadan karo hadday fi dima tahay waad ka bedel qaadan karta qofkii shay baad ka iibisay lacagtii baad ku heshiisay lacagtii weli kumuu siin waxaad odhan kartaa lacagtii shaygan aad iga siisatay ee dumadaada saarayd waxaad iigu bedeshaa waxaa igu bedel lacag iigu bedel lacag kale igu bedelo hadday diram ahayd dinaar igu bedel hadday shilin ahayd tusaalahaan dollar igu bedel hadduu yeelo dee arrintaasi way ansaxaysa waxaad odhan kartaa xoole igu bedel waxaad odhan kartaa dhar igu bedel wahaa kada lianna hada min bayci اdeyni miman huwa caleyh huwa jaaizun waa deyntii aad ka iibisay qofkii lagu lahaa taasina way bannaan tahay haddaba miyay shardi tahay shaygaa intaa la kala tegin in la kala qaato tafsiil baa ku jira oo haddii shaygu ribowiya oo cilatu riba ay wadaagaan kan aad ugu bedelayso halka goobta oo heshiiskaasi ka dhacay intaydaan ku kala tegin waa inaad ku kala guddoomataan haddii kale oo aanu ribowi ahayn ama uu yahayba laakiin kanaad ku bedelatay cilada ribada ma wadaagaan majlisulcaqd goobtaa uu heshiisu ka dhacay in lagula kala wareegaa shardi maaha taasuu ka hadla wuxu uhi fain istabdala haddii lacagtii shayga lagaga iibsaday uu ku bedesho muwaafiqan wax ku waafaqsan fii cilati riba cilada ribada ku waafaqsan waa ka daraahima sida daraahim can danaaniira danaaniir uu ka bedel qaatay shay baad iibisay daraahim baad ku iibisay aan mucayan ahayn ee cala dimma ah qofkiibaad ku tidhi war daraahimtii shayga ad iga siisatay inta la qiimaayee danaaniira iigu bedel dee suuradu waa maxay waa diinaar lagu bedelanayo o lagu iibsanayo dirham inay sinaadaana isleekaada may shardi ahay waa maya lakiin maxaa shardi ah taan la kala tegin in la kala qaato ishturita waxaa la shardiyay qabdulbedeli wixii uu ku bedeshay inuu guddoonto fi lmajlisi uu ku guddoonto goobtaa heshiisku uu ka dhacay maxaa sidaa loo yeelayaa firaara min ribel haddii kale ribay noqonaysa dirham diinaar lagu bedelay oo la kala tegay iyadoo aan weli la kala qaadan ayay noqonaysa dirhamka iyo diinaarka halkooda shilin iyo doolaar geli qofkii sheegay shilin baad kaga iibisay dumadiisa saaran weli kumuu siin isaga haya waxaad ku tidhi wani shilinkaa inta la qiimaaya doolara igu bedel dee shilinkii aad ku lahayd baa doolar ku sarifatay sooma intaydaan kala tegin waa inaad kala guddoomataan walasaxu buu yihi wejiga asaxaaye annahu laa yushtarad waa inaan la shardin marka istibdaalkaa maxaa u daliila in lacagtii shayga lagaa siistay ee qofka kaa iibsaday dumadiisa saareyd ee aan cayinayn shay kale igu bedel aad odhan karto waxay u daliishadeen xadiidka ibnu cumar wuxu uhi yaa rasuul allah inii abiicu libila bidanaaniiri wa aakhudu daraahima ibil baan iibiya halkaa baqiic baan ku iibiyaa geel waxaan geela markaa ku iibiyaa diinaar qofka diinaar baan kula heshiiya iibsadaha marka dambe ayaan dirham ka qaataa waxaa dhaa diinaarkii dirham igu bedel baan idhaa wa abiicu bidaraahimi wa aakhudu danaaniira mararka qaarna dirham baan kaga iibiyaa dirhamkii aan ku lahaa baan idhaahdaa diinaar igu bedel faqaala laa ba'sa buuri dhib male arrintaasi idaa tafaraqtumaa walaysa biinakumaa shay haddaad kala tagtaan iyo idinkoo waxba isku lahayn oo halkuu heshiiskaasi ku dhaca ka dhacay aad ku kala qaadataan aad kula kala wareegtaan xadiidkan waa tirmidiya baa wariyey waa laysku khilaafay hal saxa marfuucan ilى الnabiy alayه الslat slam imaamu tirmidi oo kale wuu daciifiyey wakadalika albayhaqi ibnu xasm isna aada buu uga hadlayba xaafid ibnu xajarna samaak ibnu xarb xadiidka sanadkiisa ku jira waxaan saciid ibnu jubayr ka warinaya can ibni cumara wuxuu sheegay inuu yahay saduuq riwaayatu can cikrima mudariba waqad tagayara biaakhirihi fakana rubama yatalaqad wax inuu daciif yahay tusinaya ayuu ku tilmaamay laakiin صaxa mawquufa calى cabdillahi bni cumar abu hureyrana saasoo kale arrintana way ka ansaxday cid saxaabada ka mid oo khilaaftayna lama oga in shaygii deynta ahayd ee qofka aad ku lahayd wax kale igu bedel aada odhan karto waaya halkan markaa aljadiidi buu ihi qowlka qadiimkii muxuu leeyahy ma banaano arrintani maxaanay u banaanayn dee shay weli aan la kala guddoomin oo lala kala wareegin baa la iibinaya waay wuxuu ihi fain istabdala hadduu bedesho hawal asaxu annahu laa yushtaradu lama shardiyo atacyiinu in la cayimo fi lcaqd heshiiska dhexdiisa oo qofkan marka hore waxaa wax lagaga iibiyey ee hamanka ahi mucayan mu ahayna dumadiisuu saaraa soo maa markan dambe la leeya wax iigu bedel in la cayimo la idhaahdo halkan soo saaro halkan soo dhig horta tii aan kugu lahaa soo doolaar kugumaan lahayn dolaarkii aan kugu lahaa shilin aan kuugu bedele horta halkaas soo saar shardi maaha taas yaan laba arkinba sidii dumadiisa ha u saaraabo wala waa waa laga bedel qaadan karaa wakadaa saasoo kale weeye alqabdu oo isna lama shardiyo kala guddoomasho fi lmajlisi lama shardiyo in istebdela haddii uu shaygii ku bedesho maa laa yuwaafiqu waxaan ku waafaqsanayn fi lcilati cilada rilada keentay waa ka thawbin waa sida maro can daraahimo daraahim uu ka bedel qaatay oo wuxuu ku leeyahay shaygii mid ribowiyaba ha noqdo mid ay cilada ribada wadaagaana ha laguba bedeshabe mar hadduu marka hore caladima aha oo aanu cayinayn in la cayimo la hahdo waa kan oo halkan lasoo saaraa shardi maaha sidaasoo kale shardi maaha goobta uu heshiiskan dambe ka dhacay in lagula kala wareego mar haddii cilo riba aanay ka dhaxayn tusaalu masaladaa u yeelo wuxuu yidhi qof baad ku lahayd daraahim dumadiisa kuu saaraa waxaad tiri daraahimtii aan kugu lahaa maryaha igu bedel daraahim iyo dhar cilatu riba miyay ka dhaxaysa maya gaari igu bedel baa tiri dhul igu bedel baa tiri guri igu bedel baa tiri cilo riboo ka dhaxaysaa ma jirto sooma markaa haddana deyn kaluu sii geli karaa wuxuu odhan karaa waay waan kuugu bedelo heshiiskaa inta la dhameeyo ayuu ku odhan karaa dharkii igu yeelo gaarigii igu yeelo buu ku odhan karaa waayo walow istabdela hadduu bed ka bedel qaato can ilqardi amaadii uu qof shay amaahiyey wa qiimati lmutlafi iyo shaygii isagu uu lahaa ee laga dilay qiimihiisa jaaza arrinkaasi waa bannaanyahi wa fi ishtiraati qabdihi inuu guddoomo shardinta la shardiyo fi majlisi uu ku guddoomana maa sabaqa tafsiilkii soo hormaray baa ku sugan oo ah in la eegayo ma yihiin ribowiyaani oo cilatu riba wadaaga mise maaha in la eegayo qardigu waa maxay qardigu inoo iman doonaa qardigu kama turjumayo shay la kala iibsaday oo lacagtiisii laysku leeyihi lacagtaa shaygii la kala iibsaday la kala siistay ee weli qofkii lagu leeyay qardi lama idhaho lamana axkaam aha qardigu qardigu waa qofkii maal aada leedahay inaad siiso liyantafica bihi wayarudda milahu waa si ugu intifaaco isagoo kale uu soo celiyo tusaale ahaan qof baa u tagta waxaa tii boqol dollar ee amaahi boqolkaa dollar de waa qardi weyi ile boqol dollar bada hadhow toolo ku bixin doontaa haddii arrintu ay beec iyo sarif iyo tahay dee may banaanaatay laakiin waa maxay waa qardi boqol iyo amaahi aan isagoo kale kuu soo celiyo raashini amaahi toban galaan oo hadhuuray amaahi toban galaan oo lamida siaan kugu soo celiyay qardi kaasaa la dhahda deyntan uu ka axkaam duwan yahi walihaada riba waxay ku geli kartaa in ziyaado la shardiyo laakiin taajiil iyo dibudhigis bixintii la dibdhigay riba kuma gasho qardiga waynagaa intaa dee lacag kala amaahanayna reermiguna raashinkay kala amaahdaan marka shay buu qof amaahiyey raashinba ka soo qaad toban galaan oo hadhuudha ayuu qof amaahiyey karsadoo ku intifaaco bedelkiisa soo celiya kiibuu ku uhi ni waxba raashina soo celine ka waran haddaad tobankii galaan neef iigu bedesho waa aqbalay way bannaantay arrinta noocaasi ahay wax dhibi kuma jiro waxaa la mida shay baa laga baabiiyey neef xoolo aada leedahay ayuu qof dilay neefkii baa la qiimeeyey wixii lagu qiimeeyey weli laguma siin qofku dumadiisi kuu saaran yihi waxaad odhan kartaa warniyo waxaa shaygaygii lagu qiimeeyey qiimaha shay kaloo noocaasa igu bedel baad odhan kartaa waay waa hadduu shaygu markaa mutaqawim yahay waayo waa listiqraarihi cala adimati shaygu mar hadduu qardi yahay miyuu u bandhiganyay fasakh caqdigaa in la fasakho se baycu salamkii miyuu bandhigaya maya uma bandhigan mar haddaad shaygii qaadatay dee soo celinun baa lagaa sugaya heshiiskii waan fasakhayo waxaas ma jiraan qiimaha shaygii aada baabiisayna waa sidaas oo kale oo istaqara calaa dimatika si uu kaaga dhacaa ma jirta dee qofka ilahi inu kaa cafiye mooyaane oo heshiis fasakh iyo waxaa gelaya ma aha waaye thamanna ma aha muhamanna ma aha wixii wax lagu iibsaday wax wax lagu iibsadayna maaha wax la iibsadayna maaha fayaduusu listibdaalu canhu bilaa khilaafa mar hadduu qardi yahay wax lagu amaahiyey ama shay aada baabiisay qiimihiisii oo lagugu leeyahay way banaan tahay shay kale inaad ku bedelato bilaa khilaaf baycu dayni buu yihi daynta in la iibiyo ligayri man kii mid aana in laga iibiyo caleyh isaga lagu lahaa baailun weeye fi labaari bian yashtariya wuxuu ku suuraysay inuu iibsado cabda zaydin ninka zayd la addoonkiisi u tusaalaan iibsado wuxuu iibsaday wankiisii buu iibsaday bimiatin buu ku iibsaday boqol lahu isagu uu ku leeyahay calaa camrin camar ninka la haahdo uu ku leeyahay markaa deynta qofka dumadiisa saaran qofkii ay dumadiisa saarayd de waad ka bedelan kartaayo waa beec dee taas laakiin qof kale shay kagama iibsan kartid sida suuradan waxa weeyaan uu sheegay uu suuradu sheegay waa maxay nin la idhaahdo camr baad ku leedahay boqol doolar nin la idhaahdo zayd baad u tagto waxaad tidhi ni wankaagaa boqolka doolare camar aan ku leeyahay iga siiso oo adigu camar ka qaado niyo ninkaa hebel la idhaahdaa baan ku leeyahay toban kun oo doolare gaarhigaagaa iga iibiyo toban kun iga siiyo tobankaa kune aan camar ku leeyahay qaado adigu laa yasixu waayo lacagtani waa lacag dayna qofkan aad ka iibanaysa aad wax kaga bedelanaysaana ma aha qofkii aad ku lahayd maaha kii aad ku lahayd hadduu yahay dayada istibdaal iyo bedel qaadashaa la dhaha oo horey noo soo martay laakiin hadda kii aad ku lahayd mid aan ahayn weeyaan ma banaana sababtaanay u banaanayn waa maxay lan laa qudrata laka cala tasliim qofkii gaadhigiisii qaadatay lacagtiina adigana kuguma laha manaad siin qof kaloo dayn ku lahayd baad ku xawishay miyaad dayn miyaad lacagtaa aad gaadhiga kaga iibsatay ku wareejin kartaa hadda maya dee nin kalaabay gacanta ugu jirtaabe adigu maba haysidba adiga damaanadaadiiba kuma jirtaba ta kale waa min baabi beyci deyni bideyn ninkanaad gaadhiga ka iibsatay tusaale ahaan lacagtii gaadhigaad ka sitayba kugu leeyahy aduna ninkaa kalead lacag ku leedahay labadii deymood baad isku bedeshay beycu deyn bideynna ma banaana ijmaac bay kusoo naqileen culimada qaarkood xadiid ku soo arooreyna waa jiraa wain kaana fii sixatihi nadar marka shardigii ahaa alqudra cala tasliim shayga dada ka iibisay inaad awood u leeday inaad ku wareejiso ayaa halkan maqan oo deyn qof aad ku leedahay kale ayaad ku xawishay walow kaana buu ihi haddii uu u sugan yahay lizaydi ninka zayd la idhaahdo iyo wa camrin iyo ninka kale camar la idhaahdo deynaani laba deyn ayaa calaa shaksin qof kale ugu sugan nin bakar la idhaah ee labadooduba deyn ku leeyihi fabaaca uu iibiyo zaydun zayd camran uu ka iibiyo deynahu deyntiisii uu ku lahaa ninka bakar la idhaahdo oo bideyni uu kaga iibiyo deyntii camarna uu ku lahaa bakar baطala waa buri caqdigaasi qaطcan yacnaa si go-an isku jinsi ha noqdaan labada deymood ama kala jinsi ha noqdaan jaamac iyo faarax ayaa labaduba waxay deyn ku leeyihiin nin la idhaahdo cabaas labadoodiibaa heshiiye wuxuu yihi warsoo ninkaa shaygaa kuma liidaa ana kaa kalaan ku leeyahay ama isku midba labada shay dee kaad ku leedayna anigu aan qaato kaan anigu ku leedan adigu qaado arrinta noocaasi ahi ma banaana maxaanay u banaanayn baycu deyn bideyn laba deymood baa laisku ibi deyntii adigu aad ku lahayd ninkaa la idhaahdo bakr ayaad ku bedelatay deyntii camar uu ku lahaa bakr baycu deyn bideyna xadiid baa ku soo arooray ana nabiya naha can beyci اlkaali bilkaali xaakim iyo baa wariye xadiidka daara quطni min xadiidi cabdilaahi ibn cumar badrulmuniirka wuxuu ku irhi waqaala axmedu laysa fi hada xadiidu yasixu deyn inaan deyn lagu iibin karin wax xadiioo ku ansaxay ma jiro inama ijmaac الnaasi calى anahu laa yajuusu beycu deyni bideyni imaam axmed muxuu kusoo naqilay ijmaac deyn deyn inaan lagu iibin karin ibnmundirna wuxu hi xadidka markuu ka hadlayay isnaadu hada xadiid laa yahbut waqaala shaaficiyu ahlu اlxadiidi yuuhinuuna hada اlxadiid xadiidku xadiidka wa daciifiya buuri wajazama daara quطniyu fi kitaabihi alcilal bana muusa ibnu cabida aw cubayda tafarada bihi marka xadiidku waa daciif laakiin xukumka waa waa lagu ijmaacay oo laysku waafaqay ayib halkan waxaa inooga bilaabmayaa masaa'il kale masaailkaas waxay ku saabsan yihiin kayfiyat اlqabd maanta o dhan waxaynu kusoo celcelinayna inuu qabdi dhaco qabla اqabdi bacda اqabdi shaygii haddii uu baabao qabla اqabdi bacda اqabdi hadduu baabao soo ma maxaa qabdi ah goormaa la odhan karaa qofkii shayga iibsaday waa la guddoonsiiyey isna uu guddoontay oo hawsha waa lagu kala farxasha waxay ku xidhan tahay shayga la kala iibsanaya waa laba midkood caqaar aw manquul hantiba guurto ah waa guri waa beer waa dhul waa hantima guurtaha kaasibaa taasibaa loola kala wareegaa kala wareegiddeedu axkaam gaara bay leedahay nooca labaadna waa manquulo oo wax dee la qaadi karo meel inta laga qaado meel kale la geyn karo wuxuu soo hormariyey musanifku raximah llahu tacaala shayga hantida maguurtadaa ah sida loola kala guddoomiyo goorta la odhan karo waa la kala guddoontay wuxu uhi wa qabdu lcaqaari caqaarkii waa dhulkii iyo wixii la midka ahaaye guddoomashadiisu ama guddoonsiintiisu waa takhliyatuhu waa in loo gacan baneeyo lilmushtari loo kala baxo wa tamkiinuhu oo la makansiiyo loo suurtogeliyo min atasarufi inuu ku tasarufo bishardi faraagihi weliba intaa waxaa shardi u ah inuu ka maran yahay min amticati lbaayici alaab uu leeyahay qofkii iibiyey waxaa loo yaqaano qabdiga iyo guddoomashadu nusuusta way ku soo aroortay xadiiaas xadiidka aynu akhrinay maa lam yaqbid laakiin shareecadu xad uma yeelin umay odrhan shaygii la kala iibsaday marka sidaa iyo sidaa la yeelaa buu noqonayaa mid lala kala wareegay oo axkaamtii qabdigu ay ka ratimaysa luqada carbeedna arintaasi xad kuma laha oo carabi may odrhan shayga marka sidaa iyo sidaa la sameeyaa buu noqonayaa mid la kala guddoontoo lala kala wareegay maxaa hadhay markaa ashyaadii axkaamta lagu dhisi jiray kii saddexaad oo curfiga marka maxaa qabdi noqonaya curfi u celi curfi wixii dadku ay qabdi u yaqaanaan kala guddoomasho marka uu dhaco ayuu shaygaasi noqonayaa mid la kala guddoontay oo lala kala wareegay warkaasi sooma cadda hadalkiisanna ujeeddada uu ka leeyay waxa weeye waa an yarfaca albaayicu yaddahu canhu shaygii hantida maguurtada ahaa wuxuu noqonayaa mid ciddii laga iibiyey lagu wareejiyey iibiyihii markuu faraha ka qaado oo qofkii mushtariga ahaa uu makansiiyo gacanta u geliyo sida inuu furayaashii ku wareejiyo iyadoo aanu jirin wax inuu la wareego diidayo oo sharciya ama xisia haggale ama ayaanu gelin marka guri baad qof ka iibisay goormaa la odhan kara waad ku wareejisay haddaad meeshii gurigii joogtaan waa takhliyatu lilmushtari waa inaad u gacan banayso furayaashii waa inaad u dhiibto tia guriga waa kaa tasarufkiina waa inaad u ogolaato oo haddaad weli leedahay gurigaan kaa iibiye waa kan la wareeg laakiin kuma tasarufi kartid oo ma iibin kartid oo ma ma kireyn kartid de weli waxba maad wareejin mar haddaad isticmaalkii aad ka hor taagan tahay hadday alaabi weli adiga kuu taallo alaab adigu aad leedahay hadday weli taallo maad wareejin furayaashiiba aad u dhiibtide weli dee waad haysataa oo alaabtaadiibaa ayaa ayaa kuu taallo aad ku haysataa hadduu jiro wax maanica oo sharciya oo la wareegistaa diidayana maad wareejin tusaalahaan dee waad rahantay gurigani rahan buu yaalay isagoo rahan u yaalay baa qofkii rahmaday baa ku ogolaaday inaad iibiso laakiin weli rahan uu sii ahaado isagoo rahman baad iibisay dee sharcan qofkii kuma wareejin kartid waayo maanic sharci ba yaallo oo shayga marhuunka ah iibiyo waxaa waa ka xabisan iyo waa ka xidhan yihi xisan haddaad furayaashii weli ka haysato ama aad ciidanba ku wareejisay dee si la taaban karo wax wax diidaya si la taaban karo inuu la wareego ayaa meeshii yaalla waaya wuxuu ihi fain lam yaxdur ilcaaqidaani labadii hantida maguurtadaa kala iibsaday haddaanay hantidii goobjoogba u ahayn oo hantidii lama joogaan almabiica haddaanay xaadir ku ahayn shaygii la kala iibsaday ictubira waxaa loo shardiyo loo eegi mudiyu zamanin wakti inuu tago yumkinu ay suurtowdo fiihi dhexdiisa almudiyu in loo socdo ilayhi shaygii gaadhistiisa filasax ta hore waxay ku saabsantahay qofkii hantida maguurtada labadii kala iibsaday baaba meeshii baaba joogaanba mar hadduu u gacan baneeyo furayaashii uu ku wareejiyo iyo tasarufkiisii alaabtiisiina uu ka gurto khalaas uu wareeji uu guddoonto intaa dabeed hadduu dumo hadduu gubto qofkii iibsaday buu ayuu ka dhintay tan kale waxa weeye labadii qof ee hantidan maguurtadaa kala iibsaday hantidii goobjoog uma aha alasaxuna waxa weeye fi madhabi anahu laa yushtaradu xuduuruhumaa cindahu marka lala kala wareegayo in la tago dhulkii ama gurigii ama beertii marka horeba shardi maa waxaa lala kala wareegi karaa iyadoon la joogin marka iyadoon la joogin see loola kala wareegi karaa marka uu idhaahdo waan kugu wareejiyey mar haddii uu ka soo wareeg gacanta cidduu doonaya baa ugu jiro baayicu ha hayo mushtarigu ha hayo inay yimaadaano shardi maaha waayo mashaqo iyo kadeedii culays ba arrinta noocaasi leeday xagga wakhtigun baa laga eegaya oo haddii uu ka soo wareego wakti shaygii uu ku gaari karo qofkii khalaas shayga waa lala kala wareegi haddii wakti uu ku gaari karaa aanu ka soo wareeginna weli lalama kala wareegin marka masalada laba masale koobsana masalada koowaad oo ah xuduuru lcaaqideyni leysa bisharطi fi sixati اlqabd labadii kala iibsaday hantida maguurtada ah inay markay la kala wareegayaan goobjoog u ahaadaan qabdiga iyo la kala wareegu inuu ansaxay shardi uma aha waayo arrintaa mashaqa ku jirta ayib masalada kale ku jirtaana waxa weeye mar haddaan inay shaygii u tagaan aan la shardin waxaa la shardinayaa uun in wakti uu ka soo wareego qofku shaygii uu ku gaari karo mar hadduu waktigaasi ka soo wareego shaygii ha u tago ama yaanu u tegine isagu marka hore haba hayo ama yaanu hayne usamaa qaabidan curfan qofka waxaa lagu magacaabayaa guddoontaa lagu magacaabaya curfan noocii labaad u kaalay ee hantida la kala iibsaday waa hantidii markaa naqliga iyo rarista iyo meel in laga qaado meel kale la geeya aqbalaysa oo qabdulmanquuli buu ihi shaygii ahaa shay la raro oo la qaado guddoomasadiisu taxwiilu weeye waa in laga qaado meeshii marka hore uu yaalay oo qofku meel kale uu ula wareego taasaa qabdi u ah waxaana u daliilo xadiidka ibnu cumar wuxuui kunaa nushtari nashtari acaama min arukbaani jizaafan dadka safarada aan raashinka ka iibsan jirnoo duuduub baanu kaga iibsan jirnay fanahaana rasuulu llaahi salى اllahu alيه wasalam an nabiicahu rasuulku wuxuu noo diiday raashinkaa inaanu iibino xataa nanqulahu min makaani ilaa aanu ka raro macnaa halkii aanu ku iibsanay oanu meel kale ula wareegno marka hantida maguurtadaa naqli iyo raris u baahan waxaa markaana qabdigeeda iyo guddoomashadeedu ay ku xaasilaysaa in la naqilo meeshaasi waxa weyaan laga raro waay waxaa laga soo reebayaa masaladan taxwiilka itlaaf اmushtari almabiica haddii qofkii shayga iibsadayba uu baabiiyo taasi maxay ahayd qabdi bay ahayd waxa la rariyo wax la qaaday ma jirta isagoo halkiisii yaalabu isagu dilu baabiiy wixii uu iibsaday xukmu qabdi bay lahayd horaanay taasi ay noo soo martay waayo shaygu hadduu yahay shay gacanta lagu qaadi karo waxaa qabdi u noqonaya in qofkii iibsaday gacantiisa uu galo walow dukaankii uu ku iibsaday halkii uu ku iibsaday baa jooge se lacagtoo kala dee sarifku waa iibe mar hadduu kuu dhiibo gacantaada jeebka ku rido ama gacanta ku hayo wuxuu mar haddii wax gacanta lagu qaadan karo khalaas waad qabdida bacadlahaasaad tagtay maraad ka iibsatay shaar baad ka iibsatay macaws baad ka iibsatay gacantaadi ugolo waad qaadatay walow dukaankii baad dhex joogtide qabdigu wuu xaasilo intaa dabadeed waad iibin kartaa waayo waana bilaa khilaaf arrintaas sida damiiri najmulwahaajka uu ku sheegay ee tan laga hadlaya taxwiilu lilay waxaan gacan geli karin oo ka waaweyn fain jara lbeycu iibku hadduu ka dhaco bimowdicin meel mowdicaasoo laa yakhtasu aan ku gaar ahayn bilbaayici iibiyaha kafa waxaa ku filan naqlu in loo raro oo loo jiito ilaa xayiizin meel kale meel un waxaa tan markaa tusaale u ah halkan uu yihi fain jara lbaycu bimowdicin taas waxaa ka fiican inuu idhaahdo fain kaana almabiicu bimowdicin shaygii la kala iibsaday hadduu yaal iibku meeshuu doonaya baa ka dhacee hadduu yaal meel iibiyuhu aanu la gaarayno dukaankiisii maa bakaarkiisiina maaha waa sayladaasaa tagtay neef xoolaa baad iibsatay saylada halka neefka lagu kala iibsadayba qofba gooni u leh qofna gooni uma laha goormaa la odhan karaa neefkii waad la wareegtay markaad halkii uu taagnaa markuu isagu lahaa aad ka dhaqaajiso xaggaa xadhigga ugu yaro jiido markaa waad la wareegtay alaab banaankaa lagu iibinayo ayaad qof ka iibsatay isagu ma laha meesha goormaa la odhan karaa shaygii waad la wareegtay waad guddoomatay markaad halkaa uu yaalay markaad iibsanaysa aad ka xawisho meel kalun aad u xawisho meeshuu ha fogaato ha dheeraato meeshii doonaysaba ha noqoto waayo waayo waa liwujuudi taxwiil xawilistii iyo wareejintii meeshii aad ku iibsatay aad ka wareejisay de way xaasishay mar haddaad halka aad u jiidatay shaygii ama intaad qaaday meel kale adigu aad dhigatay wain jaraa-iibku hadduu ka dhaco waxaa loo jeedaa un hadduu shaygi yaallo fii daari lbaayici iibiyaha daartiisiibuu yaalla dukaankiisiibuu yaalla bukhaarkiisiibuu yaalla gurigiisiibuu yaalla lam yakfi kuma filla daalika arrinkaasi halkuu yaallo inaad ka yaro qaado oo meel kale oo daartii ka mid un aad dhigtaa kuma filla ilaa biidni lbaayici inuu meeshaa inaad dhigato uu kuu idmay kii kaa iibiyey mooyaane fayakuun wuxuu noqonayaa hadduu kuu idmo oo meel gurigiisii ka mida unaad dhigato uu ku idmo muciiran mid ammaaneysiiyey qofkii wax uu ka iibiyey lilbuqcati meeshaa uu yihi dhigo waay waa masalo kale alaabtii bakhaar baad ka iibsatay tusaale ahaan bakhaarkii kamaad saarin haddaad ka saarta dee waad la wareegta khalaas bakhaarkii halkii ay taallay unbaad ka yaro jiidayo meel kale aad wareejisay oo bakhaarka laftiisun ka mid a labaa loo kala qaadaya qofkii meeshaa lahaa inuu kuu idmay iyo inaanu kuu idmin haddii aanu markaa kuu idmin jiidashada halkaa aad u jiidatay yacnaa qabdi noqon mayso la wareegid noqon mayso hadduu kuu idmay la wareegid way noqonaysaa halkaa aad dhigatayna inuu ku ammaaneysiiyey ayuu xukunku noqonaya marka hadduu isagu ku idmay uu kuhi la wareeg qaadoo halkan ka qaadoo halkaa dhigo dee khalaas meeshaas ayuu ku ammaaneysiiyey halkaa mar haddaad u rarto ama aada u jiido waad qabdisay ayib xaaladda hore a meelaanu ku idmin baad u jiiday horta qabdi ma jiro oo kuma tasarufi kartid ma odhan kartid alaabtaan kaa ibsaday markan kaa ibsaday halkii bakhaarkaaga ka taalay waana ka qaaday oo meel kaloo bakhaarka ka mida u dhigay bilaa idnin qabdi kuma xaasilaya taasaynu sheegnay taana dee axkaam baa ka dhalso axkaamta waxaa ka mid a dee ma iibin kartid ma kireyn kartid ma hibeyn kartid ma raami kartid waxaasoo axkaama ka dhalanaya laakiin mar haddaad jiidato intaad gacanta ku dhigtay meel aad ka jiiday oo meel kaloo bakhaarkii ka mida un aad u jiiday yaanu qabdi dhicin oo axkaamtii qabdigu yaanay taa ka ratimin laakiin qofkii baayic ahaa damaankiisu uu ka wareegay adiga damaanadaada ayuu galay liannaka istawleyta caleyh shay gacantaad ku dhigto adigana halkii ka qaadae meel kale u wareejiyey oo hadduu dhinto lama odrhanayo muu guddoominoo baayici buu ka dhintay lama ohanayo aduu kaa dhintay labadigan faraha la galay halkan ka qaadae halkaa geeyey waay wuxuu ihi farcun faracani fasalkii hore axkaamtiisu buu dhammaystiraya wuxu uhi lilmushtari iibiyihii waxa uu xaq u leeyahay qabdulmabiic shaygii laga iibiyey inuu la wareego ay bigayri idni lbaayici iyadoo kii ka iibiya aanu u idmin baa loo jeedaa in kaana thamanu oo haddii lacagta uu ku iibsaday ay tahay muajalan mid mudaysan oo u amaahday oo muddu u qabtay aw sallamahu ama lacag in la bixiyo kaash lagu bixiyo lagu heshii buu ku iibsaday oo laakiin lacagtii u dhiibay iyadoo kii ka iibiyey aanu ogolaan ayuu shayga iska qaadan karaa wailaa haddaan arinku sidaa ahayn sidee uu yahay shayga amaha laguma kala iibsana kaash baa lagu kala iibsaday lacagtiina muu dhiibin falaa yastaqilu lama gaar noqon karo bihi qabdiga iyo la wareegista lama gaar noqon karo ee wuxuu qaadan karaa u la wareegi karaa un haddii kii ka iibiyey uu xaqiisii ka tanaasulo oo uu u idmo inuu qaato waay halkan wuxuu inoo sheegay shaygii la kala iibsaday marka laga eego dhinaca lacagta lagu iibsaday saddex xaaladood inuu yeelanayo xaaladda koowaad waxay tahay shayga marka horeba amaah baad ku iibsatay lacagtana muddaad u qabatay waxaad xaq u leedahay qofkii kaa iibiyey oo aan ogolaan inaad shaygii iska qaadato mar hadduu iibku dhammaystirmay waayo xaq uma laha shay uu deynkaaga iibiyey oo deyntiisana loo muddeeyey inuu sii haysto u xabisto xaq uma leh inaad qaadatood xaq u leedahay suurada labaad waxa weeye shayga marka horeba kaash baa lagu kala iibsanayey kaashkii lagu kala iibsanayena waad bixisay maxaa haday xaq isagu uu ku leeyahay shaygaa u haysan karaa ma jiro waad iska qaadan kartaa walow isagu yaanu ku idmin yaanu ogaaninbe ila iibsashada ayaad ku yeelatay shaygii sabab isagu u haysan karo u xabisi karaana ma jirto waay khiyaarkii waxaas waa masaa'il kale iyadoo halkeeda aynu ugu soo mareen suurada saddexaad waa maxay shayga waxaa lagu heshiiyey kaash in lagu kala iibsado lacagtiisiina maad bixin ma qaadan kartid qofkii kaa iibiyey isagoon kuu idmin hadduu isagu kuu idmo xaqulxabsigii uu lahaa ayuu ka tanaasulay inuu shaygii xejistu haysto xaqu u lahaa buu ka tanaasulay laakiin haddaanu kuu idmin shaygiina inuu gacantiisi ka baxay bay noqonaysaa lacagtii lagaga iibsadayna gacan uguma jirto marka dee isagii baa halis gelaya xaqiisi markaa iskama qaadan kartid wuxuu yihi walow biica haddii la iibiyo ashayu shaygii taqdiiran isaga oo qadaran jaan go-an ka thawbin baa la iibiyey sidaa maraya waa ardin dhul darcan dhudhumin baa lagu iibiyey oo diraac baa lagu qiyaasay waar ama mitir iyo wixii la halmeelo iyo fiid iyo waxaasaa lagu qiyaasay oo iibku uu ku dhacay wa xintatin wa ka bayci xintatin weeye waa sida qamadin la iibiyey wa ka xintatin weeyaanoo biica la iibiyey kaylan miis baa lagu kala iibsaday aw wasnan ama miisaan baa lagu kala iibsaday ishturita waxaa la shardiyi oo maca naqli yani qabdigu si u xaasilo waxaa la shardiyi maca naqli qaadista iyo rarista maceed waxaa la shardiyi darcuhu in haddii diraac lagu kala iibsaday waar iyo wixii lamid a in la la la la dhudhumiyo aw kayluhu haddii kayl lagu kala iibsadayna in la miisto aw wasnuhu haddii miisaan lagu kala iibsadayna in la kala miisaanto aw caddu fi lmacduudi haddii tiro lagu kala iibsado waxaad tidhi waxaad iga iibisaa konton midhoo beeda oo iga sii waxa weeyaan kontonkaa kuna shilin waa inaad tirsato kontonkii inaad guddoomato waxaa shardi u ah naqli soo ma hadduu ya shaygu shay isagoo qadaran la kala iibsaday shardi kalaa naqliga raacaya si uu qabdiga u xaasilo shardiga kale waa maxay waa in wixii lagu heshiiyey halbeegii lagu heshiiyey waa in lagu kala halbeegto oo shaygu marna jizaaf baa lagu iibsadaa duuduub kaasi duuduubkiisaa lagu qaadanaya oo naqli qura ku filan si guddoomasha u xaasisho marna waxaa lagu kala iibsadaa qadar la sheego oo iibka dhexdiisa lagu sheegay waxaad tihi tusaale ahaan waxaad iga iibisaa konton mitir iyo konton mitir oo dhulkaagaa ka mid a dhulkii dee isaga lama qaadi karo laakiin wuxuu waa ma si aad u noqoto mid la wareegoo guddoontay waa in la mitiriyo mitirkii la saaro haddii lagu dhaha un waa intaas iyadoon mitir la saarina lagugu wareejiyo hadhow toole hadday dhimanto yaa loo raacaya muran baad dee imanayso maraad iibsatay waxaad tiri waxaad iga iibisaa toban waar oo maradaasa toban doolar iga sii si ay u noqoto midaad la wareegto axkaamtii qabdiga ay u yeelato horta waa inaad qaadato soo ma laba waa in waarkii la saaro si aan laysu qabsan hadhow haddii ay wax dhinmaan raashin la miisaya ama la miisaamayaa baad miis ama miisaan ku iibsatay waxaad toban kiilo sonkora iga yimi si aad u noqoto mid la wareego axkaamtii qabdiga aad u yeelato waa inaad qaadato ziyaadatan calaa dalika waxaa shardiga in la miiso haddii lami miisaan lagu kala iibsadana waa in la miisaamo haddii shaygu uu ahaa shay tiro lagu iibsaday waa in la tiriyo kow laba saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban tiradii u ahaa waayo hadhow hadduu dhinmo waxaa la garanayaa cidda loo raacayo oo ninkii kaa iibiyey mar haddii uu kuu miisay ama kuu miisaamay ama kuu mutiriyey maradii oo kale weeyaane amaba se waxa weeyaan uu kuu tiriyey wuxuu leeyahy waa inagii ku kala ambabaxnay waad tirsatay sheekha waad miisatay waad miisaamantay wixii dhinmaa aduu kaa dhintay adaa isu qaba laakiin shaygii oo qadar lagu kala iibsaday haddaan la kala miisan oon la kala miisaaman oon laysu tirin hadhow tole hadday wax dhinmaan dee muran baa imanaya aduu kugu hadhay iyo may anigu isagoo dhamaystirin baan ku siiyee aduu kaa lumay ama uu kaa dhintay taas ayaa markaa laga hortegayaa waayo nasku wuxuu ku soo arooray kaylka rasuulku calayh salatu salaam wuxuu yihi man ibtaaca طacaaman qofka iibsada raashin ay muqadaran baa loo jeeda jizaaf iyo duuduub laguma iibsanay waxaa lagu iibsaday qadar la sheegay oo miisa ama miisaana falaa yabicu yaanu iibin xataa yaktaalahu ilaa uu miisanayo waxyaabaha kale ee raashinka la miiso aan ahayn ee wixii la miisaamayey ama la tirinayey ama la dhudhuminayey iyagana waa looga qiyaas qaatay faqisnaa calayhi اlbaaqi mihaalu tusaalihiis waxa weeye wuxuu ihi bictukahaa bidaacadan waan kaa iibiyey ama xindadan aan kaa iibiyey kula saacin saac kasta bidirhamin baan kaa siiyey oo dee saacyadiina waa la sheegay saac kastana hal dirham buu taagay aw calaa aw bictuka ama waan kaa iibiyey buuhi calaa annahaa casharatu awsucin toban saac inay tahay ayaan kaaga iibiyey buuri mar haddii qadar loo sheego oo saaciya meeshii la sheegay waa in la kala miisto ama la kala miisaamo marba kii lagu shaqeeyo wuxuu ihi walow kaana lahu طacaamun hadduu raashin leeyahay oo muqadarun qadar go-aan leh calaa zaydin uu ku leeyahay se toban saac oo raashina ayuu ninka zayd la idhaha ku leeya uu ka amaaday ninka bakar la idhahda walicamrin camarna waxaa u suganoo calayhi bakar dushiisa ugu sugan miluhu raashinka mid leeg falyaktal ha u miisto raashinka uu zayd ku leeyahay linafsi ha u miisto uma yakiilu kadibna wuu u miisayaa licamri buu u miisaya suuradaasi ayaa suurada banaan toban galaan oo raashino ayaad ku leedahay nin zayd la dhahdo adiga nin camr la dhaba toban galaan kugu leh waajibku waa maxay si qabdi u xaasilo waa inaad horta zayd ka miisato tobankaagii galaan ila isagaad ku leedahay kadibna camarkii tobanka galaan kugu lahaa isna waa inaad u miisto saasaa lagu kala ambabaxaya suurada aan banaanayni waa maxay waa adigoon ka miisan zayd inaad tidhaahdo camarow zayd baan ku leeyahay toban galaane tobankii aad igu lahayd u qaado maxaa loo diidana way soo socotaa falow qaala hadduna suuradii la diidana iqbid ka guddoon camarow min zaydin zayd ka guddoon maa liya wixii aniga ii sugnay caleyh isagaan ku lahaa linafsika lafaaga uga guddoon fafacala sidii buu yeelo camar intuu tegey buu zayd tobankii galaan ka guddoomay falqabdu qabdigiiyo guddoomasadii halkan faasidun weeye oo marka loo eego maxay guddoomashada camar marka loo eego ayuu faasid noqonaya ta zayd iyadu way ansaxaysa suurada masaladu waxa weeye nin la dhaa zayd baa toban galaan ku leeday adiga nin camr la dhaha baa toban galaan kugu leh waajibku sidoo ah waynu sheegnay tii baa la khilaafa adigoo ninkii zayd waxba aan ka ka ka miisan ayaad camarkii raashina kugu lahaa aad ku tidhi camarow raashinkaad igu lahayd mid leeg baan zayd ku leeyahay kala wareeg qabdiga ninka la idhaahda camr ma ma ansaxayo maxaan u ansaxay dee awalan waxaa la rabaa laba qof oo midna qaabid uu yahay midna muqbid uu yahay mid uu wax guddoomayo midna uu wax guddoonsiinayo halkan de waa mid qura uun waa camar uun isaga laftiisuunbaa guddoomay oo zayd ka guddoomay isagun baa naftiisiina guddoonsiiyey caqdiguna wuxuu rabaa laba qaabid iyo iyo muqbid buu rabaa waa ta kale ninka zayd la idhaahdo ninkii wax ku lahaa waxba kama umiisan cid uu u wakiilsheene ma jirto ninkan camare uu leeyahay ka guddoon wakiilu maaha hadduu wakiilu yahay way ansaxaysa ee deyntaadii u qaada buu leeyahy marka arrinta noocaasi ay muran bay keenaysa haddaba labaa dhacay wareejinta zayd uu ku wareejiyey camr iyo wareejinta camar uu naftiisa ku wareejiyey ilaa awala zayd buu kala soo wareegay mar labaadkana iyadoo uu leeyahay ninkii bakr la odhan jiray buu zayd kala soo wareegay mar labaadkana isagaa isku wareejiyo deyntiisa u qaato ta hore way ansaxaysaa oo ninkan la idhaahdo camr zayd raashinkan uu ka qaaday qofkii ku lahaabaa yihi ka soo qaad sooma isaguna de wuu ku wareejiyey labaana wax isku wareejiyey zayd iyo camr oo qaabid iyo muqbid baa jira ka kaalay taas camar raashinkii uu zayd kala soo wareegay bakar buu ku lahaayo so inuu ka guddoomo maaha bakar meeshii mabuu soo gelin buu camr waxba buu guddoonsiin camar unbaa raashinkii uu zayd ka soo qaaday zayd ka guddoomay isaga ayuunbaana isguddoonsiiyey oo qaabid iyo muqbid labaduba isaga aya ah markaa ta dambe ansixi mayso oo qabdu camrin linafsihi laa yasixu sababtaan u ansaxayna waynu sheegnay wallahu subxana wa tacala aclam salى اllah calى nabiyina mxamedi wcalى alih وaصxaabi ajmaciin